أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa digniin adag ka soo saartay aqoonsiga yuhuudda ee maamulka ashaaldirarka somalilan maamul goboleedka gaalraaca ah ee somalilan ayaa xabsiyada ku ururiyay dad shacab ah oo kasoo horjeestay tallaabadaas hayeynada yuhuudda ay ugu aqoonsatay dowladnimo madaxweynaha dowladda saliibyadda mareykanka ayaa sheegay inuu qiimeyn doono falcelinta aqoonsiga yuhuudda ee somalilan howlgallo khasaare kala duwana lagu gaarsiiyey kufaartii murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamo ee ku hos jira gumaysiga salibiyadda kenya ihlada mid ka mid ah maxaabiista ururgaaleedka qaramada midoobay ee mujaahidiintu ay gacanta ku hayaan ayaa codsaday in laga shaqeeyo sidii loo sii dayn lahaa wiilkooda wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta kulamo wadatishi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka xisbada ee wilaayada islaamiga hiiraan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka kala dhacay magaalooyinka ceel cali iyo show ee wilaayadaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii jirguna ay tahay toddobada bisha rajaba kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa digniin adag ka soo saartay aqoonsiga yuhuudda ee ku aadan maamulka shaaldirarka ee somalilan hadaba bayaanka ka soo baxay xarakada waxaa inoo akhrinayaa walaalka xaaris cabduqaadir kelimadan oo la dhegeysan karo muddo ku dhow toban daqiiqo ayuu afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere allaha xifdiye waxa uu si adag kaga hadlay war saacadee lasoo dhaafay kasoo yiri ra-iisul wasaaraha maamulka xaaqidka ee sahaynada yuhuudda galkaas oo sheegay in maamulkiisa uu somalilan u aqoonsan yahay dalka madax bannaan soomaaliya inteeda kale arrinkaasoo ka dhigan halis kale ee shirqool cusub oo ka dhan ah ummadda soomaaliyeed sheekh cali dheere ayaa kelimadiisa shaaca waxaa uga qaaday in arrinkan uu qayb ka yahay qorshayaasha xadgudubka iyo boobka ee ka dhanka muslimiinta iyo madax bannaanida dhulalkooda iyo muqadasaadkooda wuxuu ugu horeen sheekhu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay arrinkaas u aragto inuu yahay damaca yuhuudda ay ku qaadanayso qayb ka mid ah dhulka soomaaliyeed islamarkaana ay mujaahidiintu arrinkaas ka dagaalamayaan maanta oo aannu joogno yuhuuddu waa cadowga ugu daran ee islaamku leeyahay waxay saldhig u yihiin yuhuuddu shar walba oo ummadda islaamka loo soo maleego waxay xoog ku haystaan masjidka al aqsa oo ah masaajidka saddexaad ee ugu fadliga badan masaajidda islaamka sidoo kalena ah halkii loo dheelmiyey nebigeenna moxamed salawaatuullahi wasalaamu caleyh waxayna xasuuq aanan noociisa oo kale hore loo arkin ku hayaan walaalaheenna muslimiinta ah ee reer falastiin ayadoo xaalku sidaas yahay yuhuudduna cadowga intaas la eg ay yihiin allahna subxaanahu wa tacaala uu nooga digay ayaan waxaan maqlaynaa in maamulkaas malcuunka ah ee xoogga ku haysta muqadasaadka islaamka uu go'aansaday inuu qaybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ku soo faalalo asagoo ku andacoonaya inuu wax uu ugu yeeray aqoonsi siinayo maamulka riddada ah ee ka jira gobollada waqooyi galbeed haddii aan nahay xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaan ka soo hor jeednaa oon diidaynaa damacaas yuhuuddu ka leedahay inay qaybo dhulkeenna ka mid ah qaadato ama isticmaasho ma aqbalayno waana ka dagaalamaynaa bi'idni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaa dulnimo heerkii ugu xumaa ah in netanyaahu oo adduunka oo dhan laga soo nacay waddamadii saliibiyiinta ahaa ee maamulkiisa tabantaabi jiray ay sanka ka qabsanayaan waddamo badan oo dunida ka mid ahayna xabsi loogu hanjabayo haddii uu xitaa hawadooda soo maro inay maanta dad soomaaliyeed ku faraxsan yihiin inuu u sheegay inuu aqoonsaday isagoo sii wata hadalkiisa wuxuu afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali dheere allaha xifdiye ummadda soomaaliyeed oo wada dhan u jeediyey baaq ah inay ka dagaalamaan gamaca yahuudda waxaana uu wacad ku maray in mujaahidiintu ay safka hore ka geli doonaan jihaadka ka dhanka yahuudda doonaysa qaadashada qayb ka mid ah dhulka ay leeyihiin muslimiinta soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan ugu baaqaynaa inay ka dagaalamaan tallaabooyinkaas cusub ee ay yuhuuddu qaaday ee ay doonayso inay qaybo ka mid ah waddankeenna saldhigyo ka samaysato waana sababta ugu weyn ee ay ugu marmarsiyoonayso inay aqoonsii siinayso maamulkaas ridada ah waa inaana ku raalli noqonin gudnimada ay yuhuuddu nala doonayso isla markaasna aanan aqbalinin foolxumada halkaas ka soo socota taariikhdu yaysan qorin in ummad soomaaliyeed ay yuhuud soo dhowaysatay dhulkeeda ku marti qaaday una fasaxday inay xurumaadkeeda ku xadgudubto weliba xilli uu gumaadka yuhuuddu ay ku hayso falastiin uu socdo dhiigga muslimiinta qasana uu qubanayo waxaana ka horreeyey maamulka murtad xasan sheekh oo horay u aqoonsaday maamulka yuhuudda kuna garab istaagay xasuuqa muslimiinta falastiin taariikhdu yaysan qorin in yuhuudda masjidka allaaqsa xoogga ku haysata ee maalin walba diinteenna iyo muqatasaadkeenna ku tubanaysa ay deris lala soo noqoto dhulkeenna ay nabad iyo xasilooni ku hesho waa inaan rag dumar saqiir iyo kabiir u istaagnaa sidii aan damacaas yuhuudda iyo murtadiinta dabadhilibka u ah u beenin lahayn annaguna haddii aan nahay xarakatu shabaab almujaahidiin safka hore ayaan ka geli doonnaa insha allah jihaadkaas aan diinteenna dalkeenna iyo dadkeenna uga difaacanayno yuhuudda malaaciinta ah ee allah ku tilmaamay inay yihiin alqirada waalkhanaasiir
sidoo kale sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa jeediyey baaq kale oo ku wajahan culimmada soomaaliyeed kuwaasoo ugu yeeray inay kasoo dhalaalaan dowrkooda inay u istaagaan jihaadka iyagoo dadka u caddaynaya xaqa kuna boorinaya inay iska difaacaan duulaanka lagu soo qaaday waxaan ugu baaqaynaa culimmada waa allaha baray kitaabkiisa inay gutaan ammaanadii allah subxaana wa tacaala uu saaray ammaanadaas oo ahayd inay xaqa caddeeyaan munkarkana reebaan baadilkana la dagaalamaan macruufkana faraan haddaad sidaas yeeli weysaan ku bishaaraysta dulle adduun iyo mid aakhira haddaad waajibkaa gudataan kuna sabartaan waxay dhib idinku soo gaarana ku bishaaraysta cisi adduun iyo mid aakhiro allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waid akhada allaahu miithaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunnahu linnaas latubayinunnahu linnaasi walaa taktumuunahu fanabaduuhu waraa'a duhuurihim walaa taktumuunahu fanabaduuhu waraa'a duhuurihim waashtarow bihi hamanan qaliila fabi'sa maa yashtaruun وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وقال تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ما تلمجره munkar ka weyn in gaalo loo hoggaansamo midnimada ummaddana la tirtiro cadowgeedana loo nugleeyo mana jiro macruuf ka weyn bacda tawxiid ina gaala raacnimada ummadda looga digo cadowgeeda la baro midnimadii allah farayna la faro taana naf iyo maal lagu bixiyo oo lagu jihaado kitaabka allahna la isugu keeno ummadda kelimada sheekh cali dheere oo la baahiyey goordhow waxay ku soo beegmatay iyadoo saacadii lasoo dhaafay maamulka sahaynada uu ku dhawaaqay inuu ictiraaf siiyey maamulka riddada ee somalilan arrinkaas oo shacabka soomaaliyeed dal iyo dibadba ay si weyn uga soo horjeesteen waxaana kelimadan sidoo kale timid iyadoo hoggaanka sare xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka digayo halista ka dhalata in muslimiinta ay gacmaha ka laabtaan damaca gaalada ee ah kala qaybinta dalkan iyo dadkiisa mahadsanid xaaris maamul goboleedka gaala raaca ah ee somalilan ayaa xabsiyada ku guray dad shacab ah oo ka soo horjeestay tallaabada sahaynada yuhuudda ay ugu aqoonsatay dowladnimo sida uu ku waramayo yaasir maxmed
tan iyo shalay markii uu ra-iisul wasaaraha yahuudda ku dhawaaqay inuu dowlad madax bannaan u aqoonsaday gobollada waqooyi ee maamulka ashaadala dirarhka ah ee somalilan waxaa deegaanadaasi ka bilowday dabaaldegyo ay hormuud ka tahay xukuumadda ridada ee hargeysa dabaaldegyadani oo ilaa iyo xalay socday islamarkaana ay ka hadleen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ciro ayaa lagu taageeray go-aanka ra-iisul wasaaraha yahuudda uu maamulka somalilan ugu aqoonsaday dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa booliiska ayaa lagu soo warramayaa in howlgal ballaaran oo habeenimadii xalay ay qaadeen ay ku soo qabqabteen dad fara badan oo si weyn uga hor yimid go'aanka dhagaraysan ee yahuudda ku rabto inay ku qabsato waqooyiga soomaaliya dadkan shacabka ah ee la xirxiray ayaa la sheegay inay isugu jiraan culimo iyo indheergaradka leh oo ku baraarugsan jallaafada yahuudda bayaan xalay ka soo baxay taliska booliiska ayaa lagu sheegay inay gacanta ku dhigeen dad ay ku eedeeyeen inay ka hor yimaadeen aqoonsiga somalilan culimmada saacadihii lasoo dhaafay lagu goray xabsiyada waxaa ka mid ah sheekh lagu magacaabo maxamed kaariye kaasi oo bartiisa facebooka ku qoray erayo ka dhan ah tallaabada yahuudda isagoona ku baaqay in si adag looga hor yimaado qoraalka lagu xiray ee sheekha uu soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada ayaa waxay ahaayeen oo uu yidhi ka kacay ka kacay kufri baa yimide ka kacay yahuud baa timide ka kacay netanyahu diidoo ka kacay booliisku waxay ku goodiyeen inay beegsan doonaan cid kasta oo ay u arkaan inay wax u dhimayaan wax ay ku sheegeen qarannimada somalilan iyagoo bulshadana u jeediyey hadallo isugu jira caburin iyo cagajuglayn ka dhan ah cid kasta oo ka hor timaada hagardaamada yahuudda wasiirka waxaa lagu sheego diinta iyo awqaafta ee maamulka gaalaraaca ah ee somalilan murtadka lagu magacaabo cabdulaahi baashe daahir ayaa isna si weyn u difaacay heshiiska ay la galeen yahuudda iyo tallaabada aqoonsiga mahadsanid yaasir madaxweynaha dowladda salbiyadda maraykanka ayaa sheegay inuu qiimayn doono falcelinta aqoonsiga yuhuudda ee somalilan haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi caliyare madaxweynaha maraykanka gaal donald trump ayaa si cad u sheegay inuusan ku degdegi doonin aqoonsiga maamulka ashaadala dirirka somalilan sida uu saacadihii lasoo dhaafay baahiyey wargeeska new york post oo ka soo baxa dalka maraykanka trump ayaa sheegay in aanu islamarkiiba ku raaci doonin tallaabada netanyahu ee aqoonsiga somalilan islamarkaana fiirinayo falcelinta ka dhalata arrintan isagoo si taxadir leh u baaraya codsiga saaxiibkii u soo jeediyey ee madax bannaanida maamulka hargeysa joornaalka oo waraysi la yeeshay madaxweynaha maraykanka ayaa ka sanqariyey in donald trump uusan u badnayn inuu somalilan u aqoonsado dal madax bannaan kadib markii yuhuuddu noqotay kooxdii ugu horreysay ee tallaabadaasi qaada trump ayuu wargeysku xusay in aanu ku ganacsanayn go-aanka yuhuudda ee arrinta somalilan waxaana uu xiriir dhinaca taleefonka ah oo uu la yeeshay uu si fudud ugu yidhi maya wakhtigan ma aha kadibna waxa uu intaasi raaciyey oo haddana uu yidhi waxaan si fudud u odhan karaa maya intii uu waraysigu socday waxa uu trump mar kale isagoo liidaya maamulka gaalaraaca somalilan uu cod dheer ku yidhi ma jira qof runtii og waxa somalilan tahay ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa dhankiisa sheegay inuu u gudbin doono madaxweynaha maraykanka fariin muujinaysa rabitaanka iyo dalabka murtad ciro ee ah in somalilan lagu daro dalalka qaybta ka ah heshiiska abraham sida uu wargeysku uu ku xusay warbixintiisan wargeysku waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in trump uu u muuqday mid aan ku ganacsanayn tallaabada uu qaaday netanyahu sidoo kalena waxa uu muujiyey inuusan raalli ka ahayn soo jeedinta somalilan ee ah in maraykanka ay siiso dhul uu ka dhisto saldhig ciidan oo dhinaca badda ah kuna dhow iridda laga galo badda cas waad mahadsantahay caliyare howlgallo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey kufaartii murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamuu ee ku hisjira gumaysiga salbiyiinta kenya ciidamada mujaahidiinta waxay maanta weerareen fariisin maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin deegaanka yuuntooya ee duleedka magaalada kismaayo sida la xaqiijiyey weerarkaasi murtadiinta lagu qaaday hal askari ayaa kaga baktay dhanka kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay guurdhow howlgala qaraxa la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmada wallaweyn iyo deegaanka warmaxan qaraxa ayaa haleelay gaari cabdibilaa waxaana jirta khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi gobolka laamo ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen koliyo kufaarta kenya ka mid ah oo ku socdaalisa inta u dhexaysa buurta koomole iyo magaalada kiungo ee gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga silibiinta kenya qarax ayaa haleelay gaari kooyalaha oo qori dhishikaha saarnaa gaariga iyo qorigii saarnaa ayaa isla burburay sidoo kalena askartii la socotay gaariga waxay noqdeen kuwa halaagsamay ehlada mid ka mid ah maxaabiistii ururgaaleedka qaramada midoobay ee mujaahidiintu ay gacanta ku hayeen ayaa codsaday in laga shaqeeyo sidii loo sii dayn lahaa wiilkooda marwaan maxamed ayaa tafaasiisha warkan eegaya maxbuuskan dagaalo fariintiisa toddobaadkii lasoo dhaafay ee baahisay kataa'ib al akhbaariya ayaa qayb ka ah maxaabiista dagaal ee ururgaaleedka qaramada midoobay ee lagu qabtay soomaaliya wuxuuna si gaar ah uga soo jeedaa dalka kenya muuqaalkiisa ayuu ku daray fariimo kala duwan oo ku socda madaxweynaha dowladdiisa kenya xoghayaha ururgaaleedka uu ka tirsan yahay ee qaramada midoobay iyo shacabka dalkiisa warbaahinada kenya ayaa si weyn u faaqiliyey fariimaha uu diray amboros kimite oo ah maxbuuska dagaal ee qaramada midoobe warbaahinada wacafka dheer ayaana warbixno ka qoray muuqaalka kataa'ib al akhbaariya ee uu ka soo muuqday maxbuuskan qoyskiisa ayuu gaaray muuqaalka waxayna soo hor fadhiisteen warbaahinta si ay ugu baaqaan kenya iyo ururka qaramada midoobe inay si deg deg ah uga shaqeeyaan sidii loo sii dayn lahaa wiilkooda hooyadiisa oo lagu magacaabo mangareti waayarimu iyo walaalkiisa oo isna lagu magacaabo martin muwangi ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay inay codsi u dirayaan hay-adaha iyo bulshooyinka kale si ay u xoojiyaan dadaallada horseedi kara inuu xorriyaddiisa helo wiilkooda wiilkooda kimita ayay sheegeen in markii ugu dambeysay ay arkeen ay ahayd labaatin toddobada diseembar labada kun saddex iyo labaatan kolkaas oo ka soo qaybgalay kulan qoys oo ka dhacay gurigooda oo ku yaal tuulada kiyandiija ee degmada indaragwa wuxuuna kolkaas u sheegay inuu soomaaliya dib ugu laaban doono maalinta xigta si uu shaqadiisa u sii wato balse laba toddobaad kadib ay ogaadeen in kimiti iyo kooxdiisa ay ku dhaceen gacanta shabaabulmujaahidiin maxbuuskan hooyadiisa waayarimu waxay muujisay niyadjab iyadoo sheegtay inaysan jirin xiriir toos ah oo ay ka helayaan dhanka ururgaaleedka qaramada midoobay iyo dowladda kenya mar ayay arrimahaas ka hadlaysay maxbuuska hooyadiisa waxay tidhi waxay gaartay heer mas-uuliyiinta qaramada midoobey ay joojiyaan ka jawaabista wicitaanadeenna oo keliya fariimo ayay ku soo dirayaan mar kastoo aan wax ka weydiinno in horumar la sameeyey waxay noogu jawaabaan inaysan jirin xog cusub waxay si wadajir ah dowladda kenya iyo hay-adda uu ka tirsan yahay iyo dadweynaha kenya ugu baaqeen in laga wada shaqeeyo sidii loo sii dayn lahaa wiilkooda mahadsanid marwaan wilaayadda islaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkan ku tuntuunsanaya cabdiraxmaan maxamuud axmed waa askariga toobadkeenka ah ee ka soo goostay maamulka shahaadla dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland iskuna soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee degmada kismaayo ee wilaayadda jubbada hoose sida uu noo sheegay askarigan ayaa maleeshiyaadka murtadiinta ka tirsanaa muddo hal sano ah waxaana lagu soo tababaray jaamacadda magaalada kismaayo isagoo hadda ka mid ahaa maleeshiyaadka ku sugan deegaanka birta dheer halkaas oo ah meesha uu kasoo dhaqaaqay askarigan oo wata qori iyo boosh ayaa markii toobadda loo qabtay kadib waxa uu la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andulus aniga waxaan cabdiraxmaan xamiid axmed waxaan ku biiray qoladii abris baan ku biiray abris waan hanuun waagii magaranaysaa inta u dambeeya tababarka xalka magaca lagu bixiyay oo adigu waa waa qoladan birta dheer ugu joog sanadkaan raacay eega anu hal sano baan meesha kudhex jirayda anu hal sano baan kudhex jiray halkii sana wax balaaya igu dhacday ilaahay wiiga badbaadiyey waxba ma aragno waa gartay xagee ku tababaratay jaamacadda jaamacadda jaamacadda kismaayo afar bilood baan ku jiray waa gartay markaa isu soo dhiibtay kadib sidee lagu soo dhaweeyey si fiican si fiican maasha allah maasha allah maasha allah si fiican baa lagu soo dhaweeyey wax xubah oo aa wadatay markii imaanaysay qori baan watay iyo bosh qoriya booshaa wadatay inta badan wilaayaadka islaamiga ah ayaa qaabila askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxaya sufuufta cadowga islamarkaana waxaa loola dhaqmaa si aada u wanaagsan hubka ay wataanna loo lacageeyaa taas oo dhabbaha u xaarta in kuwo kale sidaas oo kale ay toobadda allahayee ku soo dhiiradaan inay isaga soo baxaan murtadnimada iyo gaal u adeega islamarkaana ay si bareera isugu soo dhiibaan mujaahidiinta mahadsanid bukhaari ugu dambayntii kulamo wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada islaamiga hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka kala dhacay magaalooyinka ceel cali iyo show ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa si ambaqaadaya warbixintan kulamadan oo ahaa kuwa wadatashi ah waxa uu maktabka xisbada wilaayada hiiraan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada ceel cali iyo deegaanka show ee ka wada tirsan wilaayada hiiraan waxayna kulamadan qayb ka yihiin jawlatu cumariyah litashaawuri waatafaaqud oo dhowaan maktabka xisbada wilaayada ka bilaabay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi kulamadan ayaa la isku dhaafsaday talooyin iyo dardaaranno muhiim ah waxaana la isku waafaqay in lagama maarmaan ay tahay inay wada shaqeeyaan xisbada iyo bulshada wilaayada naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo ah naqiibka guud ee beesha baadi cadde sidoo kalena ah guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan iyo naqiib cabdiraxmaan cumar bakool oo ah naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan ayaa talooyin ka dhiibtay kulamadaasi jowladan alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar in ummadda lala dhex qaado laguna booriyo waajib ka saaran oo alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar wufuudaasi heer xaraka iyo heer gobol waxaan leenahay soo dhowaada waxay noo keeneen tashi ama kulamo jawlo micnaha looga tashanaayo iswaraysi iyo kala xog qaadasho hadda xaaladda meesha ay marayso si micnaha annagana wixii naga qaldan ay noo saxaan ayagana wixii ka qaldan aan u saxno insha allahu tacaala waa iswaraysannay xaaladdana meel baan iskula lisnay wayna noo dhammaatay insha allah wadatashiga wuxuu ku salaysnay in micnaha ilaahay shareecadiisa dadka la gaarsiiyo madaariistii iyo iisheeg insha allahu tacaala in lasii kubciyo iyo waxbarashadii dadka in micnaha mataqaanaa xumaanta laga reebo wanaagii la faro sidoo kale aqoon-yahanada dhallinyarada iyo haweenka degmada ceel cali iyo deegaanka show ayaa talooyin dhaxalgal ah ka dhiibtay kulamadaasi munaasabadan ay soo qabqaabiyeen walaalaha xisbada alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar aad ayay waxaweye muhiim u tahay aad bay noo soo jiidatay waana waxayna ku saabsan tahay wadatashi sidii macnaha lagu horumarin lahaa alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar iyo dadkii ka shaqaynaya sidaas darteed marka waxawaye arrintaas arrin aad u muhiim waaye arrinta shuurada in lala tashatana dadkani waa dowladaha islaamka dhammaa ku dhisnaay dowladdii nabi maxamedaa ku dhisnaaday oo waxawaaye abubakar uu sii dambeeyey cumarna hadda waaba midda hadda ay ku magacaaban tahayba hawshan alcumariya aba hadda loo yahay idana waxawaaye tashkiisa ayaa aad u badnaay waxaa laiskugu yeeray waxgaradka degmada jalalaqsay waxayna ka dhacday deegaanka shaw waxaa mataqaanaa laisku boorinayey in kor loo qaado macruufka lisfaro munkurkana la zuuliya annagana waxaan ka mid nahay odayaasha dhaqanka ee deegaankaas aad iyo aad baan usoo dhoweynay waanana farax geliyey arrinkaas waana aad baan ugu faraxnay odayaal asalba u taagan shaqadaas ku howlan intii tabartooda mataqaanaa ka qabanaya ayaan ahayn hadeerne jawladaas alcumuriya aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa quluubtaynana aad bay u gilgishay farxad baana ka qaadnay
mid ah deegaanka reeceel cali waxaa maanta waxaa noo yimid maktabka xisbada walaayada hiiraam waa wada sheekaysanay waxay noo yimaadeen alcadaalad waxayna fareen in uun xumaatada la reebo mukurko waxawaaye iyo fasqi balaayno la reebo waxaan ku tashanay inaan jawlo qaadno nabadda aan ka shaqayno jawlada waxaa loo qaadaa meeshiiba oo maxaanku ihahday oo tuulo ahoo gaaljecel degan yahay baled iyo baadiiba marka intaas inaan mukurka aan ka reebno wanaagga aan farno diinta aan kor yeelno alcadaalad aan u qaadano intaasaan maanta ku tashanay maanta waxaa noo imaanay maktabka xisbida gobolka hiiraan kulan badan ayaan la qaadanay waa wada kulannay wax badanaana dhexmaray waxaana dhexmaray in maxaanku idhaahdaa deegaanada beesha saddex bargaaljaal ay degayso maxaanku idhahda xumaanta laga reebo samaanta la fara wax allaale wixii amniga qalqalgelinaa iyo wixii xumaan oo dhan in maxaanku idhahda aan iska reebno annagoo ah gabdhaha ku nool walaayada islaamiga ay hiiraan gaar ahaan degmada ceel cali waxaan halkan maanta kulan la qaadanay maktabka xisbada oo ka socda gobolka hiiraan maktabka xisbada waa tashanay waxaan ka tashanay sidii munkarka loo reebi lahay macruufka loo fari lahay ilmaha yarirka oo waxaawaye dalaama doolka iyo faqsiga iyo balaayada kusoo badata wadankeenna oo gaalada ay noo keentay looga baabi'i lahay oo hooyooyinka ilmaha tarbiyada waa hooyada guriga macalinka ay kasoo baxaane ayada ay kow kasoo bilaabi lahayd tarbiyada ayaan kula ballanay inaan diinta islaamka u garab istaagno awalan waxaa waaye maamo kasta oo guri joogta waa cunmeeda iyo gurigeeda rabto inay soo tarbiyeyso midda xigta magaalada hadday wax ku aragtana insha allahu tacaala say ugu dacwo gudaneed in maxaa kuu sheega u sheegto qofkaas ee u nasteexeyso ee tiraahdo haye intaan maxaan kuu sheegaa ilaa ugu dhawaabo ilaa kuma darnaada ilmahaagana saan oo kale ah uu harkicin ilaa kuma darnaada kheyr inay max ku sheega ay u sheegto maktabka xisbada wilaayada hiiraan ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ka wada kulamo wadatashi ah oo uu la qaadanayo qeybaha kala duwan ee bulshada wilaayada iyadoona dhowaan kulamo ceynkan ah ay kusoo gabagaboobeen degmada buqa qableh ee xarunta wilaayadaasi mahadsanida cabduqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga alandulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madla insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu